bannaanbax ballaadhan oo lagaga soo horjeedo ururka al-shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland bannaanbaxan ayaa yimid iyadoo dhowaan magaalada garowe lagu dilay sheekh caan ah oo lagu magacaabi jiray sheekh cabdulqaadir nuur faarax gacmay kaasoo dilkiisii ay puntland ku eedaysay ururka al-shabaab maxamuud mascade ayaa warbixintan inoo haya aad baad u mahadsan tahay sandheere bannaanbaxa ka dhacay magaalada garowe waxaa ka hadlay qaar ka mida culimmada soomaaliyeed oo si weyn u dhaliilay ururka al-shabaab iyo ahdaafta ay ku socdaan waxaa iyaguna halkaasi joogay qaar ka mida hogaamiyaasha dhaqanka gaar ahaan isimada puntland oo sheegay inay taageersan yihiin in laga hortago ururka al-shabaab waxaa isna bannaanbaxa ka hadlay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiraxmaan maxamed faroole waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
maaha xus siyaaro maaha waxa weeye dagaal iclaamintiisu weeye dagaal dawladdu ku jirtay shacbigana qaybi kaga jirtay in loo dhammaado oo culimmadu qaybi kaga jirtay inay culimmaduna u dhammaato dagaalka maanta la iclaaminayo waa dagaal garowga laga bilaabayo laguna fidinayo dalka intiisa kale oo buntland ay ka wada qayb qaadanayaan shacabkiisa oo dhan aogaada dadka maanta halkaan jooga inayan jiri karin qof xasuuqa al-shabaabku wado in laga badbaadayo oo qofna ka badbaadayo ogaada qof walba meeshasay ugu imaanaysa haddaan dagaalka la wada gelin waxaan idinku yeedhayaa weliba gaar ahaan dhallinyarada halkaa dadka taagan u badan maanta inaad dagaalkaas la gashaan ciidanka amniga dowladda culimmada inta wax garanaysa inaad la gashaan
madaxweyne cabdiraxmaan faroole waxa uu sheegay in dilkii sheekh cabdilqaadir gacam ay u qabteen ilaa iyo konton qof oo ay ku jiraan dumar iyo weliba dad ajaaniba waxaana uu sheegay in maxkamad la hor keeni doono eedaysanayaashaasi
waxaa ka mid ah ajnebi waa la hayaa waa la qabtay ilaa qaraxii lala beegsaday jaal muxiidiin iyo dilkii sheekh cabdilqaadir ilaa konton qof baa la qabtay ay dumar ku jiro dhalinyaro ku jirto dad kale oo ku jiraan kuwa magaalada ka cararayo kuwa kale baabuurlaa lagu qabtay sideedna waxaa lagu qabtay laascaano
madaxweynuhu waxa uu dhinaca kala sheegay in dhallinyarada la socota al-shabaab la cafin doono haddii ay ka soo baxaan ururkaasi aad baad u mahadsan tahay warbixintaasi inoo soo jeedinaya maxamuud mascad ee ku saabsanayd bannaanbax weyn oo ka dhacay magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland lagagana soo horjeeday ururka al-shabaab halka aad ka dhegaysanayseena waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington